ciidanka xasilinta sharciyadda uu ku dhisan yahay oo uu magaaladan ku xasilinayo ciidan xasilin ma loo baahan yahay waa loo baahan yahay magaalada in la xasiliyo waa isku raacsannahay laakiin aniga mar walba waxaan fiiriyaa yani sharciyadda waxaana kala hagaya garsoorka iyo cadaaladdu hadday xumaato wax walbana waa xumaanayaan ciidanka la dhisayo xasilinta waa inuu haystaa sharciyad ma haysta sharciyad waxayna yani kasoo horjeedaa qodob dastuuri oo qodobka boqol iyo labaatan lixaad ee dastuurka ayay kasoo horjeedaa dhismaha jiritaanka ciidankan xasilinta waana u sheegna waa weydiina waxaan dhahnaa warniyahow sharci ma haystaan ciidanka xasilinta wuxuu yidhi waa temporary ku meel gaar waaye ku meel gaar meeqay noqon karaan marka may labadii kun iyo toddoba iyo tobankia la abuuray ilaa ay hadda waa socdaan marka sharciyad hadday haystaan de wax badan baa yani isbedeli lahaa laakiin ciidanka sharciyad ma haystaan marka ugu horeyso ciidamadan xasilinta wax sharciya haystaan ma laha waagaan aniga wasiirka hayna ciidamo xasilin ah oo saan u wada shaqeeyo iskugu milmay oo afaya ma aysan jirin waxaa jiray waxay ahayd ciidamo jurisdictions la siiye areadan boliisa ka shaqaynaya waa ciidan boliiska oo la yaqaano inta waxaa ka shaqaynaya nabad sugidda laakiin hadda sida ay yihiin qaabka u samaysan yihiin uma samaysnayn sharcina ma waafaqsan